فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan taliska shisheeyaha admis oo ku dhawaaqay in ciidamada itoobiya ay gebi ahaanba wareejiyeen magaalada maxaas oo toban sano ay xoog ku haysteen halkay bay qabteen ciidamada itoobiya maxay yihiin ciidamo hor leh oo soo gaaray feerfeer waraysi ku saabsan qodobkaas ayaad dhegaysan doontaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo waraysi laba qayb ka kooban ka qaaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qaybta koowaad waraysiga oo waaliga uu kaga hadlay xaaladda wilaayada iyo arrimo kale ayaan caawa idiin soo gudbin doonnaa taliska ciidamada shisheeye oo markii saddexaad iska beddelay magacooda kadib markii ay ku fashilmeen duulaankooda warbixin ku saabsan isbeddelka shisheeyaha afrikaanta ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan xildhibaannada baarlamaanka federaalka oo mar kale maanta yeeshay kulan uu buuq hareeyey maxaa la isku helay oo la isku qabsaday waad dhegaysan doontaan ammaanka magaalada baraawo iyo xarumaha ciidamada shisheeye oo maanta aad loo adkeeyey kadib markii magaaladaasi uu booqasho ku gaaray madaxa howlgalka admis qodobbadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka ayaad dhegaysan doontaan aniga ayaa soo saaray barnaamijka oo idinla socodsiinaya wariyaasheenna cabdiraxmaan beder iyo maxamed sheekh calina waa ay igala qaybgelayaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa afarta bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna toddobada bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka taliska ciidamada shisheeyaha admis ayaa ku dhawaaqay in ciidamada itoobiya ay gebi ahaanba wareejiyeen magaalada maxaas oo toban sana ay xoog ku haysteen warbaraha internetka ee admis lagu baahiyey ayaa lagu sheegay in ciidamada itoobiya ay gebi ahaan ka baxeen magaalada iyagoo xeradooda ku wareejiyey dowladda federaalka xerada maxaas waxa ay noqonaysaa tii lixaad oo ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay isaga baxaan ciidamada itoobiya ayaa horay u sii qaatay wax kasta oo yaalay xerada haddaba ciidamada itoobiya ee ka baxay maxaas iyo kuwa soo gaaray deegaanka feerfeer waxaan ka waraysannay falaaqeya cabdi cali axmed oo ku sugan gobolka hiiraan marka hore waxaan salaamayaa idaacadda alfurqaan shaqaalaheeda iyo guud ahaan wariyaasheeda waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib ciidamada etoobiya ee la magac baxay atlas marka horena amisam wadanka kusoo galay haddana atlas la magac baxay degmada maxaas ee wilaayada islaamiga hiiraan dhankii bari ee gobolka hiiraan way iskaga carareen waktigii markii hore ay haysteen iyo badedkii ay haysteen unbaa ka dhammaaday haddana ilaahay baa subxaana watacaala ku mahadsan way iskaga carareen waxayna haysteen muddo toban sana ayay haysteen maantana ilaahay baa subxaana watacaala qadaray inay iskaga cararaan taliska admis in maantay ku dhawaaqeen saldhigii etoobiyaanka ay kulahaayeen maxaas inay wareejiyeen ka waran maanta miyay si rasmi ah u baxeen mise maalmihii lasoo dhaafayba ayna guuritaankooda waa uu socday degmada maxaas cadowgu wuxuu ka maqan yahay maanta ku afar maalmood ciidamada etoobiya way ka maqan yihiin waxaa un jooga kuwa soomaali ah afartaa maalmood way qarinayeen kolley way safrayeenoo tuulooyin iyo deegaamo iyo dad ay dhex socdeen haddee maantay isqarin waayeen baan u malaynayaa ay iska sheegtay mooyeen afar maalmood ay ka maqan yihiin waayahay cabdiyow in ciidamada etoobiya halkaa ka baxay kumanaan bay ahaayeen oo gawaari aad u badan ayaa lagu gelbinayay qaarkoodna lasoo sawiray ka waran ciidanka etoobiya halkaa ku sugnaa tiradooda ma xog ah ma ka hesheen ciidamada etoobiya ee degmada maxaas deganaa ciidan aad u ballaaran bay ahaayeen markaad fiiriso bariga hiiraan waa meelaha ugu ciidan badnaa degmada degmada maxaas waxa weeye maadaama oo ay ka fogeyd meelaha kale ay haystaan sida halgan iyo balweyne iyo meelaha lamidka kalabayr iyo meelaha ay joogaan maadaama ay aad uga foganeyd kilomitr ahaan taqriiban sagaashan kilomitr ayay degmada halgan u jirtaa maxaas maadaama marka masaafo aad u dheer ay isu jireen ciidan aad u xoogan ba- aad- ciidan aad u xoogan baa joogay ilaa afar kun iyo shan kun way ku dhamaayeen ciidanka meesha joogo saasay tahay markay baxayeen kalsooni kuma qabin bixitaankooda dadka ay hadda dhex degan yihiin oo ay ku dhex safrayeen kalsooni kuma qabin ciidamo kale oo aad u tiro badan oo ilaa laba kun ku dhow sida la sheegayo ayaa waxay ugu imaaday etoobiya meel adiga maxaa taqriiban labaatan ama soddon kilomitir u jirta ayay u degeen kadib bay maxaad kasoo dhaqaaqeen marka waxaad muujinaysaa inayna kalsooni haysanin oo ay aad u cabsanayaan dadka ay ku dhex safrayaan ay aad uga cabsanayaan
markii kugu wardambaysay in ciidamada maxaas ka baxay ee etoobiyaanka halkee bay marayeen Eh, ciidamada etoobiya muddo afar maalmoodoo waxay ku jireen meesha la yidhaahdo deegaanka waxaweye caligeney iyo degmada maxaas inta u dhexaysa ayay muddo afar maalmooda ku jireen kulley maanta ayay deegaanka caligeneyna ay kasii baxeen sida la sheegayo hadda meelay ku sugan yihiin maamulada suuximaha iyo laakiin adiga kilomitr ahaan markaad fiiriso wax afartan kilomitr konton kilomitr aan dhammayn ayay waxay ku jireen muddo afar muddo afar maalmooda ciidanka baabuurta saaran waxaa ka tira badan kuwa lugeynaya yacni waa dareemaysaa marka waxa weeye cabsida ay qabaan iyo dadkay ku dhex safrayaan kalsooni darrida ay u qabaan iyo qaabkay u safrayaan midda kale sida la sheegayo ay dadka deegaanka soo sheegayaan ciidamada xanuuna ayaa ku jira cudur ayaa ayaa galay khaasatan kuwa hadda etoobiya ka yimid way jiran yihiin dabateegaa dadka aad bay uga deyrinayaan xerooyinka iyo meelahay habeenkii baryaan waayahay ciidamo kale baa la leeyahay in feerfeer bay yimaadeen in maxaad ka haysaa oo xog ah iyo macluumaad ah ciidankaasi ciidamada hadda laga sheegayo feer kolley hadalayntu way iska badan tahay nimba sibuu wax u sheegayaa kolley ciidamo deegaankaa soo gaaray way jiraan wayna ku sugan yihiinoo weli hadda wax dhaqdhaqaaq oo dheeriya lagama dareemayo waa iska suuragal inay xuduudaha xirtaan inay maadaama waa halgan hadda ay joogaan ciidamada etoobiya maxaa ay ku sugan yihiin aad ciidan aad u xoogan ay joogaan halgan degmada halgan ay joogaan in kuwaas ay awood soo ama soo caa- soo caawiyaan oo ay soo bixiyaanna waa iska suuragal laakiin deegaanka feerfeer hadda way joogaan ciidamada etoobiyaan waayahay maxaas in etoobiyaanku waa ay ka baxeen in ka waran in qolyihii halkaa kula sugnaa in khilaaf baa dhankooda in ka dhex jira oo hirshabeelle iyo hiiraan state xaalkooda muxuu ku sugan yahay sidaad ka warqabtada degmada maxaas iyo degmada matabaan waa degmooyinkii ugu horreeyey ee xamladii gurguurta kugu dhawaaqay laga bilaabay oo ummad badan oo waxa weeye muslimiin ahaydna uu ku marin habaabiyey waxa weeye muddo hadda waxa weeye laba sano iyo jajab laga joogo ayay meesha xamle ay ka bilaabeen ilaahay subxaana watacaala baa ku fashiliyey ciidanka muddada intaas leega haystay oo muddo toban sana ay haystay etoobiyaanka oo intaa waxa weeye ummada dhibaatooyin fara badan u geysta degmada maxaas wuxuu uga tegey malahan een, iyadoo faaruqa ayuu ka tegey ciidamo kale oo waxaa jooga hadda la magac baxay kuwan iran state iyaga naftirkooda way isku dhacsan yihiin waad og tahay maalmo ka hor een, ninka la yidhaha dabageed oo ku magacaaba madaxweyne ku-xigeenka maamulka waxaa ku sheegaan hirshabeelle iyo madaxweynihii hirshabeelle ee, guulaawe iyo cali jeeto oo ninkii kow xamladan bilaabay ah ayaa waxay imaadeen degmada moqokori moqokori markay imaadeenna waxa weeye maxaas inay tagaan waa loo diiday ninkii shalay garab ordayeen oo waxaweye garabka isu ahaayeen oo isla ordayeen baa u diiday oo maanta way iskhilaafsan yihiin Eh, cabdullaahi safarowi shalay gurguurta uu keenay oo markii hore cali jeet ay isku dhacsanaayeen ayaa maanta kasoo horjeedo gurgu- eh, guulaaba kasoo horjeedo oo ciidan aruursadee oo waxaweye nooma imaanaysa dhahayo oo way kasoo gudbeen waxay damacsanaayeen inay yimaadeen deegaanka ee degmada buluburte waa loo diiday iyaga naftirkooda kuwii joogay u diideen wuxuu yimid dalwaqsi dalwaqsi buu ka baxay ee dhinaca shabeellada dhexe ayuu u noqday dee khilaaf aad u xoogan baa jira waa dareemaysaa waxaweye magaalooyinka ugu waaweynaa gobolka in loo diiday maanta una hagi karin ciidamada in shisheeyaha in uh, horay in shan saldhig bay u wareejiyeen in kan maxaasna waxa uu ahaa kii lixaad saldhigyadaasi in uh, waxa ay kaga tegayeen agab oo ay ku wareejinayeen ciidamada dowladda federaalka maxaas in uh, waa ay ka duwanayd in ciidamada etoobiyana wax kastoo halkaa yaalay waa ay qaateen hal matoor un baan arkayey oo lagu wareejiyey askarta dowladda federaalka muxuu yahay matoorka
Ee, matoorkaas waxaa la sheegaa inuu yahay matoor halaysan Ee, matoorkana asalkiisa ayaba iyagu lahayn oo nin shacaba ay kasoo qaateen oo ganacsata ay kasoo qaateen haddana meeshii isagoo halaysan xataa laguma wareejinin ciddii iskale laguma wareejinin meeshii xeradii ayay uga tageen midda kale ciidamada etoobiya iyo ciidamadan kale oo shisheeye ee hadda saldhigyada wareejiye wax ku kala duwan yihiin etoobiya waxa weeyaan eh, waxaa moodaa waa waddan haddee dad iska dad adiga ilaahi subxaana watacaala xaalkooda ogyahay oo abaar iska hayso iska gaajoon oo baahin hayso waddan haddee si u bahdilan ka yimid oo iyaga naftirkoodu ayna ahayn ciidan hadda waxa weeyaan dadkii oo ilmo la iska soo aruuriyo wixilo hadday rabaan xerooyin iskaga soo guuraya marka waxaad dareemaysaa baahi inay ka horrayso oo waxay arkaanba ayna waxba dhaafaynin inay hore u qaadanayaan walaalaha muslimiinta ah oo soomaaliyeed iyo walaalaha mujaahidiinta ah waxaan kula dardaarmi lahaa cadowga sii duwarjeediyey ee hadda cararayo oo waddankii iskaga cararayo maxaan ku dhahaa inayna ka dabaharin maxaa yeelay deymo fara badan bay naga qabaan wuu sii cararayaa cadowgii daalimka ahaaye daayir iyo duqay buu naga qabaa qaali noo ahe daba goosta deyn buu qabaa aan loo deyn karine intaasaan dhihi lahayen insha allahu tacaala هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqan ayaa waraysi laba qayb ka kooban ka qaaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish qaybta koowaad ee waraysiga oo caawa aad dhegaysan doontaan waaliga waxa uu kaga hadlayaa xaaladda wilaayada iyo arrimo kale oo muhiim ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جزاك الله خيرا أخونا وندوهي إذا عدوى كدوهي جزاك الله خيرا بعد ذلك ولا الولاية الحمد لله إلهي النعمة ذي برواقا كجرنا نعمو ينك إلهي ونوق الله ذيستي كولاية هان ونعمة أن نسوكو بكرين سيد إلهي سبحانه وتعالى ينوشي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلهي سبحانه وتعالى نبتقل ina siiyey ku dhaqanka shareecada islaamka ayaan haysanaa dacwadii ayaa socota ummadii diinkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dadnimadoodii ayaa kor u socota bifadli illahi waraxmatihi waxbarashadoodii iyo madaariistii qur-aankeed iyo mu'asisaadkii tacliimigeed wixii oo dhama wada socda si guud nabadgelye iyo caafimaad iyo khayr ayaan ilaahi subxaanahu watacaala uu nagu manaysto nooga mahad celinaynaa bishii safar ee hadda lagu jiraayo waxaan ku jirnaa shaqadii zakada ayaa lagu jiraa oo mawsimkii de aad garanayseen arkaanta islaamka ka midka ahaa shaqadaasaa lagu jiraa si wanaagsan u socotaayo shaqada dadka muslimiintaano aad ayaan uga mahad celinayna jazaahum allahu khayran ilaahay hantida siiye si wanaagsan oo khayr ayay maktabka diiwaanka zakawaadka oola shaqaynayaan shaqadaasuna si wacan ayay u socotaa si guud marka wilaayad waa nabadgeliyo si guud jazaaka allahu khayr waayahay n gobolka n jubbada dhexe n waxa uu ka mid yahay n gobolada ay kal hore fataaduhu saameeyeen alwaali bal ka waran hadda sidee baa looga soo kabsanayaa saamaynta fataaduhu jazaaka allahu khayran quuna gobolka waa runta wuxuu ka mid ahaa gobolladii roobabkii dayrta ahaa ilaahay subxaana watacaala dee ummaddan uu siiyey ay mataqaanaa musiibooyinka dhibaatada badan ka geysteen ayuu ka mid ahaa de si weyniya hadda looga soo kabsaday si guud xarakadu gobolada ay sida wanaagsan uga shaqayso ayuu ka mid ahaa fatahaadadaas markay dhaceen jubbada dhexe mi laga soo bilaabo degmada salagle ilaa degmada jilib meesha ugu dambeysa xarakadu juhdi fara badan ay ku bixisay webiga labadiisa dhinac ayaa ummadda laga xiro fatahaada faraha badan ay ka socotay dadaalka dheer ka bacdina dadkii in badanoo kamid ilaahi subxaana watacaala deegaankoodii wuu badbaadiyey waad garanaysaa de waa tii juhdigii faraha badnaa lagu bixiyo guddigii fatahaadu ay ka shaqeeyeen oo dad badanoo guryahoodii iyo deegaankoodii laga soo saaray oo biyaha laga badbaadiyey kadibna webigiiyaa laga xiray si guud alxamdulilah hadda boqolkii waxaa la dhihi karaa boqol waa laga soo kabsaday dadku hadda dib deegaankoodii ugu noqdeen tacabkoodiina way ku noqdeen xaaladaas marka waxaa la dhihi karaa waa laga soo kabsaday maamulka islaamiga ahaanoo dadaal intii tabartiisa ah uu ku bixiyo ilaahay subxaana watacaala ayaa waafajiyay allah ayaan uga mahad celinaynaa subxaana watacaala ka waran tacabka beeraha ee gobolka maxaad hadda ku qiimeynaysaa maadaama xiliyadii fataaduhu ay socdeen ay aad isaga yaraayeen waxaa xilligaasi la tacban karay alxamdulilah xilligii fatahaadu ay socdeen ama xilligii daayirta roobkeedii ha noqota ama xilligii ka dambeysay webigu soo fatayba ha noqota tacab badan oo laisku dayo dalagii dadku ka ba-ayo biyahaas ayaa ilaahi subxana watacaala sabab ooga dhigo ay ku halaagsameen laakiin hadda dadku way ka soo kabsadeen bifadlillahi waraxmatihi tacab fara badan ayaa webiga labadiisa dhinacba hadda ku yaala beeruhu way wada tabcan yihiin waxaan insha allahu tacaala rajeynaynaa dee tacabkaa ku yaala hadda in laga faa'iidaysan doono galeeyaa beerana u badan sisinna meelaha qaar way ku tabcan tahay qudaartii yaa tabcan oo dee dadku ay isticmaalayeen digir yaa meelaha qaar ku tabcan dalagana insha allahu tacaala bishaan safar dhammaadkeeda waxaa la rajeynayaa sameynaya galeydoo kale xasiid in laga cuni doono biidn illahi tabaaraka watacaala si guud marka tacabka hadda aad iyo aad yuu u wanaagsan yahay ilahan weydiisanayna insha allahu tacaala de inuu ummadda u badbaadiyaan ilahay u weydiinayna biidn illahi tabaaraka watacaala waaya dhankaas haddaan aan ka gudbo in toddobaadyo ka hor waxaa igu maqaalaa in kormeer aad ku samaysay in qaybo badan oo ka mid ah gobolka idinkoo weliba la kulmayay qabaa'ilka maxay ku saabsanaayeen kulamadaasi oo qabiilada aad kala hadlayseen aquuna allaha ku barakeeyo dee kulamada qabaa'ilka aan kula kulmayna weliba deegaanadooda aan ugu tagayna meelaha mihiga qabaa'ilo fara badan ayaan la kulanay oo soomaaliyeed oo aada u fara badan ayaan fadhiya la yeelana gobolka taqriiban dhowr iyo soddon beelood ayaa degan oo beelaha soomaaliyeed ka mid a intooda badanna waa la fariisanay inna weli way inoo harsan yihiinoo insha allahu tacaala inaan la kulanno way inoogu jirtaa jadwalka qabaa'ilka marka kulamada wadatashiii ugu badnaayo dee inaan wada tashanno maadaama diinkan iyo ku dhaqankiisa aan wada leenahay halgankan jihaadkan iyagoo kaalintooda ay kaga jiraan wadatashigaasa ugu horreeyay inaan ka wada tashanno saan u horumarin lahayn dacwadiisaan u horumarin lahayn jihaadka sida loo taageeri lahaa mujaahidiinta loo garab istaagi lahaa u diyaargaroobidda dee musiibooyinkii dhacay sidii looga gudbi lahaa iyada lafteeda waa qeyb ka mid a wadatashigeena si guud qabaa'ilka marka isbarasho ka bacdi wuxuu ahaa halganka jihaadka socda garab istaagiisa iyo taageeradiisaan ka wada tashanaynay kulamadeenana bifadlilaahi waraxmati waxaa ka soo baxay isfahan iyo wada shaqayn iyo isu soo dhawaasho badan aad ayaan mataqaanay uga mahadcelinaya odayaashii qabaa'ilka sida quluubtooda u furneed iyo farxadda ka muuqatay dhalinyartooda iyo odayaashoodaba si wanaagsan oo qurux badan inoo soo dhaweynayeen waxyaalahay ballan qaadeenno in badan oo kamid a hadda way ka fuleen maasha allah inta dhimanna ilahan ka rajeynayn inuu u fududay marka laga yimaado in howlaha ugu waaweyn ee idiin qabsoomay oo qayb ka mid a aada carabka ku dhufatay dhanka siyaasadda maxaad nooga sheegi kartaa in gobolka iyo dadka siday u hadalhayaan waxyaabihii ugu dambeeyey dhacayay weliba si gaar ah bilihii ugu dambeeyey maxaad nooga tilmaami kartaa
dhanka siyaasadda kolley waad dareemi kartaa jihaadka iyo halganka maanta socdo ilaahayaa ku mahadle subxaana watacaala ku mahadsan dhanka kale dee waxbarashadii iyo tacliintii iyo horumarkii adeegii bulshadana maanta tacliin ummadii ku filan ayaan haysanaa min dugsi hoose laga soo bilaabo dugsi dhexe dugsi sare ilaa heer jaamacadeed iyo wilaayaadka ka dhisan macaahidyo sharci ahaa ka dhisan kuliyaad lagu barto culuumta ayaa ka dhisan si guud waxaa la dhihi karaa xagga tacliinta iyo muasasaadkeediina waa laga maarmay in dibadda wax looga doonto aad iyo aad ayay walaaluhu ugu dadaaleen xagga kale ee dadkii dee waayihii hore qaxootiyi ahaan u aadi jiray kenya iyo dhulka cadowga joogo kaarar iyo wax la siin jiray oo la dhihi jiray lacagaan idin siinaynaa tan ilaahi subxaana watacaala dee ummaddii maanta uu ka badbaadiyay waxyaalaha aan odayaasha kala hadlaynano qayb ayay ka ahayd iyaduna waa qabaa'ilkii iyo dadkii way fahmeen qaxootida inaysan nolol iyo midnaba aysan oolin iyo horumar midnaba ummaddu dhulkoodii iyo deegaankoodii iyo wax soo saarkoodii iyo tacabkoodii ayaa maanta ku wada filnaaday xoolahooday haystaan hay-adi iyo mashaariic iyo waxyaala dibad laga keenana maanta uma baahna tan waxaa la dhihi karaa waa qadiyaadka siyaasiga ilaahay uu waafajiyey subxaana watacaala qiyaadadii camalka waana lagu guulaystay jazaak allahu khayr waayahay ugu dambeyntii sheekh cali xalqadan waxaan jeclahay inaan kusoo afmeero gobolka sheekh cali waxaa ka socda olala dhanka dacwada ah arrimahaasi in qaybta labaad ayaan kaga dhigan doonaa oo aan diradda ku saari doonaa ee waraysigeena balse dhanka adeega bulshada marka aynu fiirino maxaa idiin qabsoomay oo aad nooga sheegi kartaa jazaak allahu khayr walaal aad ayaad u mahadsan tahay adeega bulshada ee wilaayaadka ka jira aad ayay u fara badan yihiin khaasatan gobolka hadda aan joogno waxaad dareemaysaa bulshadan midii horeba aan kuu sheegay adeega bulshada waxaa ka mid ahaa hagaajintii webigii fatahaadihii ka dhacay oo la hagaajiyey adeega bulshadu kamid ahaa badbaadintii ummadda waxay kamid ahay adeega bulshada waxaa kamid a jidkan magaalada jilib iyo muqdisho isku xiro oo hadda walaaluhu gacanta ay ku hayaan oo hagaajintiisa aan wadno oo iyaduna juhdi fara badan iyo qarash fara badan uu ku baxayo waxaa ka mid ah buundadii bu-aale oo aad garanayso dee buundo keliya maanta shaqaynaysa ah taasoo iyadana dee biraheedii ay daxalaysteen oo waxyaale ay soo gaargaareen oo dee juhdi badan hadda lagu bixiyey oo la hagaajiyo sideedii hore lagu soo celiyey iyadoo dee birihii daxalaysteen laga bedelay kuwii hagaajinta u baahnaana dib loo dayactiroo la hagaajiyey khidmada ummadda loo hayo marka aad ayay u fara badan tahay caafimaadkiyaa ka mid ah dee degmooyinka iyo maxaafadaadka o dhan ba xarumo caafimaada ka furan goobo waxbarashaha ka furan alxamdulilah waxaasoo dhan waxaa la dhihi karaa horumarkii bulshada loo hayay waxaa taas kasii weyn bulshada iyaga dhexdooda xaadisooyinka dhacdhaca xalintooda iyo ku dhexjiridooda iyo masaalixdooda in laga shaqeeya khidmaadka ay u baahanyiin in loo qabta iyada lafteeda waxay kamid tahay arrimaha loo hayo bulshada ayay kamid tahay ilaahayaan subxaana watacaala uga mahadcelinaynaa nicmooyinka aan haysana haddii aan ku shukrina ilaahay wuu inoo siyaadinaya haddaan ku kufrinana dee cadaabka ilaahay wuu adag yahay waxaan bulshada insha allahu tacala ugu baaqaya si guud inay nicmada maanta ay haystaan ilaahay uga mahadceliyaan jazaaka allahu khayr aad baad umahadsantahay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo u waramayay warbaahinta alfurqaan ayuu kaasi ahaa qaybta labaad ee waraysiga oo habeen dambe inoo bixi doontana waxaan diiradda ku saari doonaa arrimo badan biidni illahi alkariim هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markanna waa taliska ciidamada shisheeye oo markii saddexaad iska beddelay magacooda kadib markii ay ku fashilmeen duulaankooda warbixin umuurta ku saabsan waxaa haya wariyaheen ah maxmed sheekh cali war-saxaafadeed ka soo baxay ururka midowda afrika golihiisa isku magacaabay nabad ilaalinta iyo amniga ayaa lagu sheegay inay dhowaan soo afjari doonaan howlgalka atmis ciidamada shisheeyana wixii dalka kusoo harana siin doonaan magac cusub lana hoosgeynayo ururka ciidamada atmis ayaa waxaa la siinayaa magac cusub kaasoo ah howlgalka taageerada iyo xasilinta soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo e u s som waxayna magacan toos u qaadan doonaan janawari ka shisheeyaha oo markii hore la bixi jiray magacyo dhiilo xambaarsan ayaa hadda la baxay magacyo xasilin ka muuqato iyagoona doorkooda kusoo gaabiyey kaalinta ciidamada booliiska loo yaqaano ujeeddadan waxay tahay sida khubarada ammaanka ka faalooda aaminsan yihiin inay dhaqaale kusii qaataan joogitaankooda walow qaar badan ay dalka ka baxeen dowladda federaalk ayaa hadba waddan afrikaan ah u dirayso codsi ah inay ciidamo usoo diraan dalka war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada ay qayb ka noqon doonaan jabuutiyaan iyo masaari mana jiraan dowlado kale oo si gaar ah loo tilmaamay si looga fogaado firaaq amni oo ay ka faa'iidaysan karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu dhiirageliyaa howlgalkii hore atmis iyo dowladda federaalka inay iskaashi amni oo xoog la yeeshaan qiimeyna lagu sameeyo wejigii hore ee bixitaanka ciidamada shisheeye atmis iyo waxaa ka soo noqday ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka sida muuqatana war-saxaafadeedka ka soo baxay golaha nabadda ee midowda afrika waxaan weli caddayn cidda maalgelinaysa howlgalka la doonayo in dowladda federaalka looga ilaaliyo barqacad inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shisheeyuhu ka bilaabi doonaan soomaaliya waxaa lagu sheegay inay ka codsanayaan qaramada midoobay midowda yurub iyo dhammaan dowladaha taageera duulaanka soomaaliya inay caddeeyaan dariiqada rasmiga ah ee maalgelinta e u s som magacii hore ee atmis waxaa dhammaaday wakhtigii si ay u qabteen dowladaha reer galbeedka kuwaasoo ka gaabsaday inay dardar geliyaan taas ayaana keentay in ururka midowda afrika ee isku tago wax beddel noqon kara maadaama dowladda federaalk aysan isku filnayn afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowaan waraysanay ayaa shaaca ka qaaday sababta mar weliba shisheeyuhu u beddelaan magacyadooda inay tahay arrin caddaynaysa jabkooda dagaal horta loo dhexeeya innaga iyo nimankan murtadiinta iyo gaalada ka dambaysa libiyiinta ah ee duulaanka dalka ku yimiday dhul dheer kasoo duuleen dalkaa yimiday ee duulaanka nagu soo qaaday iyo murtadiintan dabadhilka ayagoo ay dhisteen dagaalkeenu horta muddo dheer uu soo socday oo waxaad og tahay wuxuu soo bilowday dagaalkani gaaladu marba waxay ku dayaan qorshahay ku dayaan qorshihii hogaamiye kooxyada markii soo waxeeyeen ama nimankii la dhihi jiray dagaaloogayaashii oo marka waxa weeye ururka ay samaysteen halkaasa dagaal kasoo bilowday mujaahidiintu halkaasa dagaal kasoo bilaabeen waxaa kusoo xigay de marka waddankii nabad noqday nimankii laga adkaado waa ti xabashi haddana gaaladu ay wakiil kasoo dhigatay labada kun iyo lixdii dabayaaqadeedii haddana waa lala dagaalamayo dagaalka intaas ku socday ilaa waqtiga ilaa maantay ayuu dagaalku socdaa muddo labaatan sano kusii dhow ayuu sii gelayaa dagaalku marka sidiisii ayuunbu u socdaa oo waxa weeye muddadaa la soo waday dagaalku wuu socday laakiin waxaa isbedelahay waa un saddex shay ayaa isbedeshay inta badan gaalada soo duushay iyo hadba magacyada ay wataan mar waxaa la dhihi jiray maxaa la yidhahdaa amisom haddana waxaa loo bixiyey atmis magacasaas loo bixiy isbedel bis maxaa keena isbedbedelkaas laftigiisa maxaa keena isbedelkaas waxaa keenaya markay jabaan oy daalaan macnaweedka lagu dhisa magaca waa la bedela xoogaa si haddana dhiirigeliyer iyo xoogaa yaroo loo helo maxaa la yidhahdaa tanshiidin loogu samey un ilaa waxa weeye waa la daalay magay xubaa qaban waayey waa la daalay shaati bedelasho bal magac kale cusub hadan xoogaa si dhiirigelin loogu sameeyo iyo qadiyad labaad oo ah maadaama la jabay ma ogola nimankaan mogtahay libin inay qartaan noo garaa dhaha marka waajibnimo iska tegayla ma ogola marka xoogaa in shaati kale loo gelsho la yidhahdo marka hore magacaasay lahaayeen shaqadaasay qabanayeen marka hadda magacana loo yeelay shaqada noocaasay qabanayaan hadda magacana saar loogu sameeyey haddana la yidhaahdo wax waxaa saas oo macno aan lahayn marka isbedeladaas magacyadooda ku yimaada qadiyadda labaad waxaa waaye istiraatiijiyada dagaalka oo maalinba gaaladu markay istiraatiijiya ku jabaan miday keenaan waa ku fashilmaan mid kaley keenaan waa ku fashilmaan mid kaley keenaan waa ku fashilmaan hadba magacaa loo bixiyaa ilaa kan maanta lasoo gaaro maxaa la yidhahdaa xasan murtad uu wado idan waxaan leenahay waxaas mid ah waa qorshaha qoad bay marka qaataan qadiyadda saddexaas mid waxaa weeye madaxda murtadiinta hoyowna isbedelo gaaladu hadba mid ay ku daydo mid markuu fashilmaba mid ay keento mid marku mid kale ay keento iyadoo hadba ku xoranaysa say u kala damiir xun yihiin say u kala dadnimo xun yihiin say u kala ahbalsan yihiin say u kala diin xun yihiin say gaalada ugu na- kala nacamleeyaan hadba iyadoo ku xoranayso ayay keenaan ninba ninku ka dadxun xun yahay oo ka ahbalsan yahay oo waxaaba ka diin xun yahay yay marka soo saartaan marka isbedelo magacada hebelow hebelow hebelow intaas uun ayaa isbedesha ama waxa weeye dagaalka intaa marka soo socday maanta falilah alxamdu waxaan leenahay waxa weeye meel fiicanoo mara insha allahu tacaala guul ayaynu ku dhowyahy dhanka kale waxaa bayaanka ka soo baxay midowda afrika lagu sheegay inay aada uga walaacsan yihiin halista amni ee ka imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu cambaariyey howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu beegsay dowladda federaalka iyo askarta shisheeye ee ka kala dhacay muqdisho iyo shabeellaha hoose howlgalka cusub ee uu ku dhawaaqay midowda afrika ayaana bayaanka lagu caddeeyey shaqooyinka rasmiga ah ee uu qaban doono laakiin dadka falanqeeya xaaladda soomaaliya waxay horey u sheegeen in howlgalka cusub ee beddelaya atmis ay shaqadiisa ugu weyn tahay ilaalinta amniga xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada badi ciidamada qaybta ka ah ayaana u howlgali doona sida booliiska si guud war-saxaafadeedka ka soo baxay waxaa loogu yeero golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika waxaa ka muuqday inaanan qorshahooda cusub ahayn mid dhammaystiran caqabadda ugu weyn ee haysata ayaana ah maalgelin la-aan iyadoona dowladaha taakuleeya duulaanka soomaaliya aanay xiiso iyo xamaasad badan u haynin in sannado horleh ay lacago bixiyaan laba kun iyo toddobadii ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa soo gaaray ciidamo ka socda qaybo ka mid a afrika burundi iyo uganda ayaana ahaa dalalkii ugu horreeyey ee ciidamadooda u soo diray soomaaliya marka laga yimaado ciidamada xabashada etoobiya toddoba-iyo toban sano ayay ciidamada shisheeye ku sugan yihiin soomaaliya waxayna ku kaceen gobodfolo xanuun badan oo aan marnaba ka go-in karin maanka ummadda soomaaliyeed waxay ku kaceen gobodfolo xanuun badan oo aan marnaba ka go-in maanka oo bulshada soomaaliyeed xadgudubyada diiwaan gashe ay ku kaceen ciidamada shisheeye welina ay ku kacayaan waxaa ka mid ah dilaal bareer ah oo loo geystay qaybaha kala duwan ee bulshada kufsiga ka dhanka ah haweenka muslimaadka ah iyagoona dhanka kale u xusul duubaya sidii aanay soomaaliya ugu hirgeli lahayn shareecada islaamka tacadiyadii ugu dambeeyey ee ciidamada shisheeye ka geysteen soomaaliya wuxuu ahaa fal gowrac bareer ah oo ay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose u geysteen dhallinyaro beeraley ah koob iyo tobankii muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan toddobiyo tobanka julaay laba kun afariyo labaatanka shisheeyaha ayaa dhankooda la xisaabtan adag kala kulmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana intooda badan loo laayay guuto guuto kadib xiryahooda waaweyn lagu weeraray lagana wareegay hubkii iyo gaadiidkii weeraradaas ayaana keenay in shisheeyuhu godad ku ururaan islamarkaana gabaan dhaqdhaqaaqa iska daayay inay weerar qaadeene aad baad umahadsantah maxamed sheekh geeska kale magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta ammaankeeda aad loo adkeeyey waxaan halkaa soo gaaray madaxa ugu sarreeya howlgalka admis waxa uu helinayay saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha iyagoo ku wareegay xarumaha ciidamada shisheeye ee magaalada baraawe waxa ay la kulmeen odayaal taageersan shisheeyaha iyo maamulka halkaa ka jira war ay bayse admis ayaa lagu sheegay in ay ka go'an tahay inay wareejiyaan mas-uuliyadda amniga goobaha ay ku sugan yihiin wafdiga ka socda admis ee gaaray baraawe ayaa ujeedkooda uu ahaa qiimaynta diyaargarowga ciidamada shisheeyaha sida lagu yiri war ka soo baxay taliska admis هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag markaana ku soo dhowaada xalqada toddobaad ee xubinta caafimaadka oo alaaba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waxaa soo jeediya doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee magaalada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dadka badankood talooyin caafimaad ayay kala qaataan iyagoo aan dhaqaatiir ahayn waxaa dhacda in qofka uu tago isbitaal markii uu ku bogsado dawadii loo qorayna uu kula taliya dadka kale oo asxaabtiisa ah isagoo u sheegaya inuu isagu tijaabiyey amaba waxaad arkaysaa dad odhanaya hebel ama heblaayo ayaa sidaas loo sameeyey ama sameeyey anna waa inaan waddadoodii maraa haddaba yaa ku habboon in talada caafimaad laga qaato ma dhakhtarka ayaa laga qaadanayaa mise qof kasta oo xanuunsan oo bulshada ka mid ah bismillaah waa mahadsantahay bulshada inay ka qaadato talo qof walba oo ama tajribo ku ogaaya dariskiisa ama asaga hadda kahor daawo iska qaato ku fiicnaaday kadibna dadka kale usoo gudbiyo dho daawadan anaa ku fiicnaaday hadda kahor maya taas waa qalad ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dhakhaatiirta marka ay waxay ku aadan yihiin jaanib inay daaweeyaan badanka marka taasi meesha waxaa galanaysa dad aan shaqo ku lahayn maalin ilaahay daawo uu ku caafiyey inay dadka kale ayuuna u gudbiyaan ama dadka kula taliyaan midaa iin sheega dhegeyste midaa iin sheega waxay tahay qof kasta oo dhakhtarka daawada u qoraayo wuxuu ka fiirinayaa intaas oo geesood tusaale ahaan uur maa leedahay dhiikar maa qabtaa sokor maa qabtaa xasaasiyad maa ku qabtaa miisaankaaga muxuu yahay haye sokor maa qabtaa wax badan baa jiro qofka marka qof kale miisaan ma wato ma waraysan dariskiisa waa u taga wuxuu leeyahay daawada anaa ku raysta adna qaado asaga waxaa laga yaabaa inuu ku fiicnaa daawadaas laakiin qof kale uu ku dhinto marka waxaan leeyahay dadka imaqlaaya waa inay ka qaataan talada iyo waanada dhakhaatiirta bes ee iska dhaafaan warka suuqa dhexyaacay war suuqa ah hebelaa saan dhahay waxaa yiri saana waxaas dhakhtar baa sheegay keliya waxaa in ka rabaa inaad aamintiin war dhakhtareed bes sababtoo ah midaa in sheegaa culummada besaa laga qaataa soma fadwada culummada sida looga qaata dhakhaatiirta waa in laga qaataa fadwada caafimaadka bes yaada ha wareerin adiga وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wahagaag markaana ah waa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa aalaba soo diyaariya oo halkan ka soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir cudurro layaanah ayaa laga soo sheegayaa gobol ka tirsan waddanka ethoobiya ee dhaca geeska qaaradda afrika xilli kaabayaasha faydhowrka bulshada dalkaas ay sii burburayaan warbixin ka soo baxday hay-adda waxaa loogu yeera qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay dhibaatada caafimaad darro ee soo wajahday malaayiin qof ethoobiyan ah kuwaasoo ku dhaqan gobollada ay loolanka milatari ka socdaan wararka ka imaanaya ethoobiya ayaa sidoo kale sheegaya in dad ka badan shan milyan oo qof oo xabashi ah ay la ildaran yihiin cudurro ay ka mid yihiin duumada iyo shuban biyoodka hay-adda onooja ayaa sheegtay in faafitaanka xaddaafka ah uu cudurka duumada ama maleeriyada ku saameeyey ilaa iyo kun saddex boqol sagaashan iyo toddoba deegaan oo ah dhammaan gobollada ethoobiya waana faafitaankii ugu weynaa muddo ku siman toddoba sannadood xukuumadda adis ababa ayaa la rumaysan yahay in qorshaha ugu badan ee miisaaniyaddeeda ay ku bixiso arrimaha dagaalka ka dhanka mucaaradka hubaysan iyaduu ka gaabisay wax ka qabashada arrimaha bulshada warbixinta ayaa sheegtay in dad ku dhow boqol kun oo ruux ay ethoobiya sanad walba uga dhintaan cudurrada faafa iyo duumada gobollada amxaarada iyo tigrey ayaana ah meelaha ugu daranay dadka ku dhintaan waxaana ku soo xigay ismaamullada oramada sidaama iyo binshanguul dhanka marinka khaza xasuuq ayaa saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza teendhooyin ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah islamarkaana ku taala magaalada khanyunis duqeen ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday lix ruux oo rayd ah halkaay ku dhaawacmeen kuwa kaloo aad u fara badan sidoo kale afar ruux ayaa ku shahiiday duqeen middaa la mid ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka cabsaan isla magaalada khanyunis waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dadyow kala duwan waad u tiro badan masjidka shaafici ee ku yaala galbeedka magaalada khanyunis ayay sidoo kale duqeen la dhiceen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana halkaasi ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale deegaanka bani camir al athariyah ee magaalada khaza ayay sidoo kale duqeen la egteen ciidamada cadowga yuhuudda waxaana halkaas sidoo kale ku shahiiday dad shacaba waan waxba galabsan xasuuq kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay kuwo kaloo aad u tiro badanna ku dhaawacmeen waxay sidoo kale tirada dadka ku shahiiday xasuuqyada saacadii lasoo dhaafay gaareen afar iyo labaatan ruux halkay ku dhaawacmeen boqol iyo toban ruux oo kale waxaana duqaymahan iyo xasuuqyadan si isku mida u martigelinayay deegaanaday ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay sheegtay in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun lix boqol toddobaatan iyo toddoba ruux halkii ay dhaawacyaduna marayaan sagaashan iyo kow kun lix boqol afartan iyo shan ruux oo kale waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duuqiimaha ciidamada yuhuuddan ee si indar la-aanah u beegsanayaan dadka qaxootiga ah yaxya sinwaar oo loo doortay hogaamiyaha kooxaha muqaawamada kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay inay doorteen hogaamiye cusub oo bedeli doona ismaaciil haniya hogaamiyihii kooxda ee dhowaan lagu dilay waddanka iiraan kadib kulamaan loo kala kicin oo yeesheen madaxda muqaawamada ayay ku sheegeen in yaxya sinwaar ay u doorteen hogaamiyaha cusub ee kooxda islamarkaana uu hogaamini doono arrimaha siyaasadda iyo milatariga intaba sinwaar hadda waa hogaamiyaha muqaawamada ee khaza isagoo maamulaya dagaalka adag ee xogaga muqaawamada ay kula jiraan ciidamada sahayuuniyadda hogaamiyahan cusub ee muqaawamada ayaa ku suntan hal adeeg waxaan la rumaysanayaa inuu mas-uul ka ahaa agaasimada weerarkii weynaa ee duufaanta laksa kaasi oo dhacay horaantii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii falanqeeyayaasha ayaana aaminsan in magacabyada yaxya sinwaar ee dhabarjab weyn ku tahay yuhuuda iyo maraykanka oo dadaal ugu jira dhabarjabinta wax iskacaabinta falastiiniyiinta aan ku laabanno dhanka waddanka ethoobiya madaxii hore ee amxaarada uu ku biiray jabhadda mucaaradka ee fano madaxii hore ee gobolka amxaarada sidoo kalena soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya ayay warar soo baxaya sheegayaan inuu ku biiray jabhadda fano ee dagaalka culus kula jirta dowladda ethoobiya geedow wuxuu muddooyinkii dambe waday abaabul iyo isku xirka qowmiyadda amxaarada warbaahinta amxaarada taageerta ayaana si weyn u baayisay afar iyo labaatankii saaci ugu dambeeyey xogta sheegaysa inuu ku biiray jabhadda fano dhanka kale dowladda ethoobiya kama hadlin warar ka sheegaya in geedow uu ku biiray jabhadda mucaaradka ee fano dowladda xabashida ayaana cagta saartay waddadii burburka waxaana ka socda dagaallo culus oo u dhexeeya qowmiyadaha amxaarada iyo dowladda dhexe ee ethoobiya intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal wararka caalamka
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xildhibaanada dowladda federaalka ayaa mar kale waxa ay maanta kulan ku yeesheen xaruntooda magaalada muqdisho kulankaas uu hareeyey buuq waxa ay ka doodeen qodobo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo dhibaatada dhaqaale ee lagu eedeeyey inay hormuud ka tahay dowladda federaalka xagga amniga xildhibaan maalin cabdalla iyo xildhibaan maxamed weli oo ka tirsan baarlamaanka ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay dhan weliba ka fashilantay xarakada shabaabul mujaahidiinna ay ka faa'iidaysatay fashilkooda waxay dhanka kale sheegeen in mooshin ay ka keeni doonaan madaxda ugu sarraysa dowladda
waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko ma haysanaa xukuumad leh capacity ay ku akhrin karto waxyaabaha caqabadaha dalkan ku soo food leh ma u malaynayo aniga wasiirro tigtok ku jiro iyo social media in ay dalkan ay wax ka qaban karaan iyo xaaladda uu ku sugan yahay taasne waa fashil aanan horey u jirin waana wax cad shabaabkiina ka dhex faa'iidaysanayo ayagiina uu isku tuuro shabaabna way ku guulaysata arrinkaas waa xaqiiq jirta waay haddii la rabo in horey loo socdo waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko arrintaanoo kaleeto dalalka markay ka dhacdo waa la iscasilaa laakiin waxa iscasilaa uma jeedo insha allah mooshin ayaa halkaan imaan doonaa ujeedaa xamse ra-isul wasaare xamse aan arkaya habeen hore leh liido wixii ka dhacay ciidan askari baa loo xiray mar walba wax dhib dhacaan askari masaakiin oo waddada taagan ama ayaa loo xirayaa caawi mas-uuliyaddii mas-uuliyadda ka sarraysay caaway xamsaan weydinaya ra-isul xamse caawi mas-uuliyaddii ka sarraysay caawi wasiirkii caawi caawi taliyaashii caawi maxaad mar walba ugu meeraysanaysaa nima ilmo masaakiime oo laba boqoloo dollar qaataan oo maanta qorax taagan maxaa mar walba loo xirayaa wax natiijana kama dhalanaysa caawi jaalisiyaad boqol iyo soddon askari aa ku dhimatay coosweyn laba boqol oo ku dhimatay saddex boqol waa la leeyahay s y l bilaa roos wixii ka dhacay yaa mas-uuliyadda qaaday mudan ra-isul wasaare waxaan ku leeyahay ummadda soomaaliyeed you can only you can mar baad qaldi kartaa laakiin mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad ma qaldi kartid ra-isul wasaare waa ku fashilantay arrintan xukuumadda way ku fashilantay daadihiinta dowladnimada markaan waxaan leeyahay madaxweynena waan farayaa xamsana oo faraya waxaan leeyahay madaxweynaha waa saaxiibka eh waa kala xishoona eh ninyow u tag madaxweynaha waxaa tirada war arrinta waa ku fashilmee mudana madaxweyn ummadda soomaaliyeed inta ay ugu kicin waa waa shirku xilku waa kuu soo celi furi waa kuu soo celi sidoo kale xildhibaan murjaan oo ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in mas-uuliyiin iyo wasiire ka tirsan dowladda federaalka ah ay iyagoo dalxiis ah u tageen xeebta liido gaar ahaan halkii uu ka dhacay weerarkii inqimaasiga ahaa ee lagu laayay shaqaalaha dowladda federaalka ah isagoona sheegay in iyagoo dhoola caddaynaya ay goobta hadallo ka jeediyeen halkii ay la murugoo lahaayeen shaqaalihii la laayay dowladda federaalka ayuu ku tilmaamay tuugo iyo qowlaysato bannaysatay dhiigga dadka isagoo geeska kale soo hadal qaaday mashaariicda ay hantida ku abuuranayso xukuumadda fadhigeedu uu yahay muqdisho
leeda banaanbaxa ka dhacay banaanbax lama dhihi karee kaabeen waa wakhtigii lama gaarin kaabeen hadda la bilaabay niman wasiiro oo gacmihii isqabsaday oo isqoslaayo meesha murugaa taalo geeriyaa ka dhacdo oo xasuuq badanaa ka dhacay dhaawac badanaa ka dhacay dadkii meeshii loo danaq lahaa la dhihi lahay oo qoshuuc oo dulqoslaayay dalkan lama dhihi karo xukuumadda ka jirto niman qowlistayaal ah oo tuugo la dhihi karo oo ummad soomaaliyeed dhiiggooda banaystay ay horta meeshan joogaan markaas dhiiggooda banaystaa leeyahay dhiig waxaa lagu banaystay dhowr meelood canshuurta kama tahay kambani shishe- kambani oo mat- oo mataqaanaa oo oo qaraabayaal ah oo qaraabakiil inti la samaystay oo dadka lagu dhibaatayna marka nimankaasaa joogo oo wasiire ah loo soo diraayo oo waxba kala ogeynin waa lagu caasi oo mataqaanaa meeshooda loo soo diraayo leeyahay caawa shiraa jir imaada shirka wax looga hadlaya jirin meesha leed wax ka dhacayna waa lawada ogyahay uma baahano banaanbax shirka waxaan isdhaynay golaha amniga lala xisaabtami doonaa wax weyn ag soo bixi doona xukuumad markaas waa taageeri doonta inaan isdhahaynay ma dhicin shir afar socdood qaatay si loo sugaayo oo, eh, wasi- amba taliyaal xil laga qaadaa ama wasiire xilka laga qaadaa ama lala xisaabtamaa ma dhicin waxaa dhacday si loo shaa- si meel loo fadhi shaa loo cabaay loo cabaay waxaa soo baxday wasi- safiiraa la magacaabay saraakiisha amniga lala xisaabtamo wasiirada lala xisaabtamo wasiirada leeyahay iska soo bax guriga qaarkood markaa dhaa awaraysta nima meesha maxaa u socoteen wallaahi ma ogin kuleeyin waxnaa la wac waanaa la wac amara diidi karnaa shaqaalaha aan ahay shaqaalaha taa keliidana shaqaalaha wiilitaan shaqaalaha masaakiinta wax qaar ayaa ku tamanaa shaqaalihi xuquuqda ayaa haysto wax walba ay iska haysto meesha xukuumad ma joogto xukuumaddan xukuumadda kalsooni waa ka laabanay waana eh, maalmaha socotana talaabo shacaan ka qaadi doona haddii ilaah yidhaahdo mana ka yeelayno oo waa la xisaabtamaynaa qof walbo oo amniga ka mid ah oo luku leh waa la xisaabtamaynaa magaalada taada kale waxaa ku soo badatay shiid shiida ku soo batay magaalada qof walbana soo wacay magaalada shiida ku jirta xildhibaanow maxaad sameynaa maa ka hadashaan shiidka wuxuu yahay dhaqaale ma lahan dhallinyarada masaakiinta ah oo meelahan wax ka qaraawi jirtay way qaylinayaan kii tiktok ahaado kii wixii qaraawi jira ahaado dadka guryaha ku aruureen wax yaal ma lahan shiidka waxaa keenay kambaniya wax loo wada dhiibey oo nin wal magacanta isku soo samaystay ama xildhibaan ahaado ama wasiir ahaado ama madaxweyne ahaado ama ra-iisul wasaare ahaado kambaniya maga- ma- inta la soo samaystay oo miceel usan la aqoonin lacag ordadka ku imaanaya bix kambaniya hata markaa waraysata maxay tahay aad dhahdid lacagtaa bix infoysa haynaa dokumentiyaa haynaa ma bilowba lacagta la kordhina dowladdii ka hadli laheed ayadaa kambaniya shisheeye iyo balaaga qashan intay soo aruurisay dadka masaakiinta oo xoolaha loo soo banaystay ama dhul ahaado ama wadooyinka ha ahaadaan ciidamadii amniga masaakiinta waa dad iska shaqaale dad iska masaakiina oo laba ku- laba boqol iska qaataan oo ay dhibaataysan waay wax ay qabanayaan ma yaqaanaan waxaa leeyahay amar alsiina wuxuu leeyahay eh, waxaa soo qaba marka walaalyaal waxaa idin sheegaa shiidkan waxaa looga bixi karaa dadka masaakiinta magaalada jooga muqdisho cid idin maqan ma lahan ilaah mooyaane cid idin maqan ma lahan si maalo walba ay ka dhacaan kenya oo kale ka dhacaan ha soo banaanbaxaan aniga idin horboodeyno meesha gallaga waa la gelaynaa waa meel walba ahaatee dadow ha soo banaanbaxo idiin maqan ma lahan wax walba canshuurta wax walba waa laga hadlay xildhibaanta iga horeeda ka hadashay canshuur baarlamaan soo mareen cid lax ka qaadan karta ma jirto nin walba ha diido maanta nin walba qori haystaahe ha iska dhiciso ninka ku imaada madaxa ka toog asagoo asxaan kuu sameymaaye iska celi
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم